faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed raadio cadaado dhuusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareed ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaadad saakana waxaa u dooroon xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hor yimid la wareegitaanka dowladda soomaaliya ee dugsiga fifteen may ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo baaq ka soo saaray caabuqa koronaviruska oo dhibaato badan ku haya dunida puntland oo maanta dhaqan gelinaysa amarka joojinta qaadka ee deegaanada maamulkaasi waa qaar ka mid a dhegeystayaal warka subaxee raadiyaha cadaado goorna u diyaar garooba warkaas oo fidsan
network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad sannada labaatan labaatan kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka dhegeystayaal waxaa saaka idila socodsiinaya anigoo ashar maarke waxaana warka soo saaray saaxiibkii cabdulqaadir dacwa waxaana dhanka farsamada ah iga saacidaya haashim yare waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal warkii oo intaa ka faahfaahsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay ayaa waxa ay ka hadleen la wareegitaanka dowladda soomaaliya ay la wareegtay dugsiga fifteen may ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdulqaadir dacwo cabdulaahi ayaa warbixinta warkan dhegeystayaal inoo eegaya wasaaradda waxbarashada iyo hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa la wareegtay dugsiga shan iyo tobankii mey oo ay maamuli jirtay dowladda waxbarashada reer maasaar ee soomaaliya islamarkaana ay wax ka bari jireen arda soomaaliyeed si lacag la-aana dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dugsiga shan iyo tobankii mey laga dhigi doono macadka tababarada macalimiinta gabdhaha soomaaliyeed si sare lagu qaada aqoonta dalka waxaa lagu wadaa la wareegitaanka inuu dhaqan galo labaatanka abriil sanada laba kun iyo labaatan labaatan tilaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda soomaaliya ay dib uga laabatay qaraarkii reer masar webiga niil ee shirka jaamacadda carabta islamarkaana ay dhedhexaad ay ka tahay xildhibaan mahad salaad oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa sheegay in amarka lagu xiray dugsiga uu yahay mid lagu raaligelinayo dowladda etoobiya dowladda masar iyo dowladda etoobiya ayaa waxaa u dhexeeya khilaaf xoogan oo ku aadan webiga niil oo biyo xireenka ay ka samaynaysa dowladda etoobiya kaas oo ay koronto ay ka dhalinaysa si markaasi ay ugu suuqgeyso wadamada markaasi dariska la
waa hagaag saaxiibayaal laga raali ahaada warkaasi waa hagaag dhegeystayaal markaana dhankaas iyo puntland maamulka puntland ayaa maanta dhaqan gelinaya amar ay dhowaan soo saareen kaas oo lagu joojinayo qaadka deegaanada maamulkaasi mar kale cabdulqaadir dacwo ayaa warbixinta warka inoo haya maamulka puntland ayaa lagu waday in ay dhaqangeliyaan amaro ka soo baxay kaas oo ahaa in guud ahaan puntland la xiro xuduudaha ay la wadaagto dowladdegaanka soomaalida etoobiya iyo sidoo kale maamulka somalilan puntland ayaa maanta sidoo kale lagu wadaa in ay joojiso qaadka ka yimaada dalka etoobiya kaas oo soo mara dowladdegaanka soomaalida etoobiya xuduudaha maamulka puntland ayaa maanta waxaa la geeyey ciidamo dheeraad ah wasiirka arrimaha gudaha ee puntland ayaa shaaciyey in laga bilaabo lixda maqribnimo ee maanta inay xiran yihiin dhammaan xuduudaha puntland ha la wadaaga somalilan iyo sidoo kale dowladdegaanka soomaalida etoobiya wasiirka arrimaha gudaha maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa shaaciyey in dhammaan la joojiyey isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale rakaabka ka yimaada dhammaan somalilan iyo sidoo kale dowladdegaanka somal etoobiya si looga hortago faafidda cudurka coronavirus ee covid nteen hadalkan ayaa wuxuu ku saadaya xili caabuqa coronavirus ee covid nteen markaasi wadamadaasi uu kusii bahayo hadalkan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa wuxuu ku soo-adayaa xili wadanka dariska la ah markaasi soomaaliya ee etoobiya cudurkaasi uu sameeyey
halka warkaasi dhegeystayaal weli aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhegeysanaysaan magaalada cadaada iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka o dhanna aada nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baaq ka soo saaray caabuqa dhibaatada badan ku haya dunida ee coronaviruska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay mideeyaan cududooda iyo awoodooda una istaagaan sidii ay dalkooda sidii ay dalkooda uga sabato bixin lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa kornafayraska uu dhexalsiiyey dalal badan ee caalamka madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay si weyn uga murugoodeen dadka soomaaliyeed ee qurbaha ugu geeriyooday cudurka si isagoo alle ugu isagoo alla caafimaad deg deg ah u weydiiyey dadka kale oo bukaanada ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si gaara ducada ugu xusay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde oo ka mid ah dal dadka la xanuunsanaya caabuqa dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda waxaan ugu baaqiyaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo talooyinka caafimaad ee lagu xaqiijinayo badqabkooda madaxweynaha ayaa ilaa iyo hadda dal waa madaxweynaha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda dalkeena laga xaqiijiyey saddex qof oo ku dhacay cudurka wuxuuna ugu baaqay shacabka inay la joogteeyo ilaalinta fayadhowrka oo ay ugu muhiimsan yihiin dhaqidda gacmaha yaraynta kulanka wadareedyada iyo fulinta guud ahaan talooyinka caafimaad ee ka hortaga cudurkaasi maraykanka ayaa ugu hambaliyey dowladda soomaaliya heerka ay ka gaartay arrimaha deen cafinta soomaaliya safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya donald yamato ayaa dowladda soomaaliya ku bogaadiyey heerka ay ka gaadhay dadaalada ay ugu jirto in laga cafiyo deymaha xilli ay taagan tahay halista cudurka koronaviruska donald yamato ayaa bartiisa xiriirka bulshada kula hadlay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ugu hambaliyey inay soomaaliya soo gaartay heerka go-aan qaadashada ee barnaamijka daycanfita oona sheegay safiirku in soomaaliya yeelatay mustaqbal ifaya isagoo intaa raaciyey in maraykanka uu ku garab taagan yahay dowladda soomaaliya ee barnaamijka habeynta dhaqaalaha ra-iisul wasaaraha dalka waa ra-iisul wasaaraha dalka u k boris johnson ayaa laga helay cudurka coronaviruska ra-iisul wasaaraha britain john waa boris johnson ayaa laga helay xanuunka dunida kusii faafaya ee coronaviruska kadib markii baaritaan lagu sameeyey xafiiska ra-iisul wasaaraha u k ayaa shaaciyey warkaasi master johnson ayaa ayaa qaba calaamado sahlaya oo ka mid ah kuwa uu leeyahay cudurka wuxuuna si shakhsi ahaan iskugu karantiilay gudaha xafiiskiisa waxaa laga baaray coronaviruska kadib markii uu si gaar ah ula taliyey madaxa waaxda caafimaadka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha boris johnson wale wuxuu sii hayn doonaa xilka iyo maamulka dowladda xilli lala tacaalayo xasarada ka dhashay cudurkaasi sida lagu sheegay bayaankaasi warkiisu wax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka cabdulqaadir dacwada soo saaray saaxiibkii haashim yire ah io fartameynaya anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiyo cadaado xagbuu kuu sidaayo xaqaada u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodhanka ah xaq dhowr bayna farayaan
saaxiib waad murugaysan tahay ee maxaa ku helay miyo waxaa iga xunuusan xaaskayga meelaan geeyana ma lahan walaal ma u geystay xarunta sahra saacid herbal maya